madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garan ayaa sirasmiga xariga uga jira wejiga koobaad ee dhismaha waddooyin laga hirgeliyey magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay jarka waddooyinka laga hirgeliyey magaalada baydhabo ayaa xagoobjoog ka ah xubno ka socda dowladda federaalk soomaaliya maamulka koonfur galbeed maamulka degmada baydhabo iyo shirkadda dhistay waddooyinkan madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garan ayaa bogaadiyey mashruucan lagu dhisay waddooyinkan ku yaala magaalada baydhabo isagoo sheegay inuu sii socon doono
runtii farxaday noo tahay inaan maanta wejigii koowaad mashruucii nagaad uu noo soo gebagabeeyey aana u taagannahay furitaankiisii runtii waa wax aad iyo aad loogu farxo dadka magaalada baydhabo iyo dadka reer koonfur galbeed oo dhanna guul la taaban karoo u soo hoyatay ah marka sharaf iyo karaamay noo tahay annaga dhan maanta maalin weyn oo muhiima weeyo jidhkan quruxda badan oo bilicdii magaalada soo celiyey oo amnigii magaalada soo celiyey oo qayb ka qaatay dhaqaalihii iyo horumarkii bulshada iyo isdhexmarkii qayb ka qaatay ayaa maanta furitaankiisaan u joognay runtii dee waa kii koowaad fayskii koowaad iyo fayskii labaad ilaa iyo saddex iyo afar iyuu gaarayaa ujeeddadiisana waxay tahay in magaalada dhan jid laami ahoo ilaa iyo labaatan kilomitir ku dhowaada la mariyo shan jid oo waaweyn oo udubdhaxaad u ah magaalada baydhabana la suubiyo mashruucana waxaan ilaahay nagu guuleeyey inaan sharuudihii iyo kondishoniskii ay doonarkii iyo bangiga adduunka uu lahaa aan fulinno aana sida ahaydna naloogu qabto marka sidaas darteeda waxaan u mahad celinayaa oo runtii qayb lixaad leh ka qaatay oo mashruucan fuliyey bangiga adduunka oo lacagta bixiyey aad iyo aad u mahadsan yahay iyo hay-adihii kaleoo kala shaqeeyey sidaasoo kale waxaan u mahad celinaynaa kambanigii dhisay docol oo runtii si mas-uuliyad ku jirto wax muhiim ah oo sidii loogu talagalay a u dhisay ayagana aaday u mahadsan yihiin sidaasoo kale waxaan u mahad celinaynaa maamulka degmada baydhabo oo ugu horeeyo maayarka iyo guddoomiyaha gobolka iyo shacabka reer baydhabo oo ayagana iska isu xil saaray inay wax qurux badan samaystaan ayagana aaday u mahadsan yihiin gudoomiyaha degmada iyo hay-adihiisa amniga iyo shaqaalihiisaba waa ku mahadsan yihiin cid kastoo ka qayb qaadatayna waa ku mahadsan tahay jidkii waa noo furan yahay kuwa kaloo noo bilowdana waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay si nabada noogu dhammeeyo mashruucan lagu dhisay waddooyinkan ku yaalla magaalada baydhabo ayaa waxaa iska kaashaday maamulka koonfur galbeed iyo bangiga adduunka gaar ahaan mashruuca loogu talagalay in lagu horumariyo magaalooyinka ee nagaada